hore anaa soo horeeyey waxaana noomi shirka igaad waxaa shir aan caadi ahayn baa la qabtay oo soomaaliya lagaga hadlayo oo bayskiisu ahaa waxaan la yidhaahdo stabilization planka ama dejinta dibadejinta soomaaliyeed oo igaada iska lahayd blaankaas oo innaguna aanu diidnay oo aanu nidhi waxaanu doonaynaa in annaga naloo daba istaago arrimaha iyaga wixii barnaamija ee debadejinta ee iyadu samaysanaysa lagu garab istaago waa ku adkaatay dalalka qaar laakiin adigu waan ku soo guulaysanay waana nalagu wada taageeray in alla inta igaad ku jirta waa nagu magaranaysaa taageertay arrinkaas taasina waxay ahayd guul aad iyo aad u fara ma ku jirtaa maamul samaynta oo aan oganahay inay noqotay arrin la isku qabsaday meelaha qaar in stabilizationkan waxa weeye maamulada sidii loo samayn lahaa annaguna dowladduna waxay ballan qaadeen mar walba dadku inay maamulada sameeyaan iyagu samaystaan iyaduna ay dul istaagto oo ay dowlad ahaan elekshonna way iman doonaan oo dee si xora laysu doorto laakiin iminka maamuladan hore la samaynayo dowladdu igaad waxaanu ku nidhi annaga soomaali ahaan noo daaya arrimaha iyaga idinku waxbaha noo maamulina waxaanu ku nidhi arrimaha soomaaliyeed annaga noo daaya annagaa waxa iyaga dhammaysanayna idinku faragelintan aad dushan leediin annaga idin maamulayna dowlad xoraa dhalatay dowladdaa dhalatayna waxa weeye dowladda adduunkii oo dhammi baa ixtiraafay waanay nagu raaceen in soomaaliya waxeeda iyadu ay maamulato dadkuna iyagoo ay wada hadlaan oo waxoodii ay soola soo baxaan marka laga hadlayo dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda kollayta waxaa soo hoosgalaysaa xuquuqda aadanaha haddana intaan ognahay cadaadis badan baa jira oo ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo wariyaashiiba waxay leeyihiin xadgudubyo wariyaashii loo geysanayaa jira wariyaa xiran baa jira dad badan oo xiran baa jira maxaa laga qabanaya arrimahaas soomaaliya dal burburay oo dhibaatada intaa lagaadhay oo labiyo labaatan sannadood cidina aanay u gurmanin markaad eegto maanta maali adduunkao dhan baa ka gaadhay seralion waa ogtihiin dalkan waa dal hore loo dayacay dad badanna iminka laakiin u diyaariyeen inay wax la qabtaan marka dhinacna waxaa la leeyahay shuruucdii iyo maxkamadihii iyo cadaaladdii ka shaqeeya dhinacna waxaa la leeyahay qofkii la xidho maxaa loo xidhay marka waxa weeye waa in la aaminaa cadaalad baa lagu maamulaya wax walba laakiin cidiba ma caga dhiganin journalistayaasha la laayo inkastoo laga wada xun yahay aniguba miidiyada waan soo galaa waxa weeye wax aan cidina garanayn dadka yaalaynaya haddiise qof dembi lagu tilmaamay oo la qabtay waxaa sii daynaysa hadduu dembi aanu lahayn maxkamadda laakiin markuu booqa sidan u bato oo eedayntu ay badato soo kulamaha inay dhaawac idiin geysanayso xagga dibadaha sidan laga arkaayo maadaama aad leedihiin waxaad tihiin dimuqraadiyad hadda soo baxaysa hadda dhaawacu muxuu ku imanaya cadaaladii teedii unbaa qofka dambe xidhanna la wadaa in laga magaranaysaa in laga sameeyo ishugan maanta weyn ee faraha adduunkii oo dhami leeyahay kufsi baa ka dhaca soomaaliya dowladda mas-uulka ma aha dambiilayaal baa wax kufsada maxkamadaa la saaraa afrika oo dhan meelaha dagaaladu ka dhacaan ama siraleya ha noqoto ama maxay ahaytoy ha noqoto rwanda ama ha noqoto dalalka liberia ha noqoto meel walba caalamka kufsigu wuu ka dhacaa laakiin waxaa la leeyahay dowladdii waxaa kama qaban hayso maxaa dawladdu waxaa ganabga qaban dad baaba xitaa sida aad maqasheen dad baaba xitaa lagu toogtay madaxweynuhu waxaa ka go-an in aan cidna loogu dulqaadanaynin arrinkaa laakiin labaatan sannadoodba hablaha soomaaliyeed la baabiinayo lasoo kufsanayo ragga soomaaliyeed kufsanayeen in maaragtay marka maanta cadaadis kale oo dusha dowladda dembi aanay lahayn laga saaro waa khalad waa ka dagaalamaynaa ma ogolin habla soomaaliyeed in la kufsado dabada iyo gudatoona ma raallina kama nihin waana wax laga xanuunsado wax laga damqado ragga soomaaliyeedna waa u sheegaynaa laakiin dowladda in dembi lagu saaro qof baa la yidhi waxbuu kufsada qof baa been ka sheegay waa inay cadaaladii la raacaa dad baa xaakinaa dabadda looga soo dhoofiyey iminka maadaamay maxkamadihii oo dhami jiraan training dabadda a ku maqan yihiin in bal kaysaskan la galo madaxweynaha waxuu kaladu taabtay arrinta ku saabsan qaxootiga dadka dib u laabanayo marka muxuu yahay qorshihiina qorshaha iyagu waxa weeye shir baa laga qabanaya kolka hore kenyaanu kala shiraynaa kadib gobolkao dhan baa shir iyo u n h c r baa laysugu yeedhayaa si dad si tartiiba dadkaa dhulkoodii loogu soo celiyo oan cidna la qasbin laakiin si dhulkii ay ku noqonayeen loogu diyaariyo raashinkii maamulkoodii loo dejiyaa shir weyn laga qabanayaa waana sida falastiinna ma rabno dhul dadkeennu inay lixdan sannadood xorriyo qaxooti ku jiraan